asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyo hadalsina magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha tobnaad ee disembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta guddoonka u gudbiyey mooshin kan ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waxaan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal xildhibaanada iyo mooshinka u gudbiyeen iyo xilligan waxaa kusoo beegay iyo dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya oo markaasi ka digya in jahwareer iyo markaasi qallaasi xilligan dalka uu galo dagaal ka dhanka al-shabaab laglu jiro waan idiin soo gubi doonaa xilli kooromka golaha shacabka u baaqday markaasi kala fadhiga maanta ay lahaayeen kooram la-aan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda insaanka kulan uu ka qayb galay waxaa kaloo barnaamijkeena idinkugu soo baahin doonaa taliska saldhigga booliiska ceelasha biyaha iyo maamulka deegaanka lafale ayaa soo bandhigay kooxo ciyaalweere ah iyo markaasi burcadnimo lagu eedeeyey warbixin ayaan ka keenaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray maanta lagula soo dhaweeyey magaalada muqori ee gobolka hiiraan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka waa maamulka koonfur galbeed ayaa kormeeray wakaaladii biyaha ee deegaanka ceelasha waxaa kaloo barnaamijkeena kugu soo gudbinaa saxbiil qeybka noqon doona taliyaha ciidanka xooga dalka iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ka hadlay dagaalka dhanka al-shabaab xilligan halkuu marayo iyo howlgallada ciidamada ay wadaan qodobadaasi wuxuu soo ka raacaa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan xusni afarsameen ayaa kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah lagu wadayay inay kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeeshaan xaruntooda villa hargeysa ee magaalada muqdisho hase yeeshee waxa uu kulankaas u baaqday kooram la-aan kulankii xildhibaanada ayaana la xaqiijiyay inuu u baaqday kooram la-aan kadib markii xarunta villa hargeysa ay soo xaadir waayeen inta badan xildhibaanada islamarkaana ah guddoonka uu shaaciyey inuu baaqday kulankaas xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo qoraal soo saaray waxa uu sheegay in kulankii maanta uu baaqday wuxuuna xildhibaanada ugu baaqay inay gutaan waajibkii ay u dhaarteen isagoona u mahad celiyay xildhibaanadii saaka soo xaadiray dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka ayaa sheegay in sideetan iyo todoba- waa sideed- waa toddobaatan iyo saddex xildhibaan ay fadhiga soo xaadireen halka korumka laga doonayay in uu noqdo boqol soddon iyo sagaal mudane wuxuuna sheegay in isniinta ay kulanka ay yeelan doonaan ay nagu soo aadan dhinaca kale xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib oo korlaanta u baaqday ayaa sheegay in ay gudbiyeen mooshin kan ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee sacdiyo yaasiin samatar waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi xildhibaan shariif jaag oo sheegay in markaasi aan la aqbali karin waxyaabaha markaasi baraha bulshada ee lagu arkay ee kamid ah arrimaha ku saabsan sharcigii ku saabsanaa jinsiga oo si weyn dood iyo muran badan dhiyey taa oo xildhibaanadu ay qasabtay qaarkood inay hadda mooshin ay gudbaan waa kuwan xildhibaanadii oo markaasi warbaahinta la hadlay
hal sac ka hor markay saacadda ahayd afar sac waxaan imid eh, golaha howlkaan imid waxaa fadhiday xildhibaano dhowr ah oo gaaraya ilaa iyo dhowr dhowr iyo toban xildhibaan Eh, markay ahayd eh, sagaalka subaxnimadana waxaa waxaa fadhiyay ilaa afar xildhibaan uu ugu horeeyo xildhibaan sheekh aways iyo kowshil iyo laba xildhibaan kale sida uu qoraayo qodobka saddex labaatanaad oo ciwaankiisu uu yahay eh, xaadiridda fadhiyada golaha eh, xildhibaano eh, qodobkaas wuxuu sheegayaa in guddoonka baarlamaanka soo fadhiisto eh, halkii loogu talagalay tobanka subaxnimo marka waa nimid gaar ahaan guddoonka anaa markaas wakiilka ah anaa imid meeshaan dhowr xildhibaanaa joogtay Eh, sida sharciga aan ku shaqeyno oo xeerasaadku u qabana qodobkiisa afraad wuxuu leeyahay haddii aan la helin kooram ama guntan in guddoonka baarlamaanka uu dib u dhigo furitaanka fadhiga muddo hal saaca waa sameynay saakay hal saaca dib u dhigay hadda marka waxaa la joogaa shan sac subaxnimo Eh, qodobka shanaad marka wuxuu leeyahay isla eh, Eh, faqradda shanaad waxay leedahay eh, gud eh, kooramka ama guntanka haddii uu buuxsami waayo saacad kadib guddoonka fadhiga wuu xirayaa marka annagoo eh, ku dhaqmayna sharciga xeerasaadka oo aan ku shaqeyno halkii saacaan ku darnay hadda waa la gaaray oo sh- saacad way dhammaatay marka waxaan ku qasbannahay inaan sharciga raacno ee aan fadhigii soo xirno intaana marka soo xirin sida uu sheegay xogey ku-xigeenka toddobaatan iyo saddex sideed xildhibaanaa joogta kooramkan wuxuu ku furmaa baarlamaanka boqol soddon iyo sagaal xildhibaan annagoo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka iyo amniga haddana xildhibaanka wuu imaan kari waa waa imaan lahaa haddii aan ku dayno inaan xil hore inu nimaadno marka waxaan qabaa marka ugu horreysa inaan isku baraarujinno in aan soo xaadirno sida eh, sagaalka subaxnimo uu furmo diiwaangelinta xildhibaanada shanta sacna baarlamaanka uu noo furmo annagoo markaas ku dha- ku dhaqmeyna xeerasaadkeena oo ah inaan markaas helno xildhibaanada boqol soddon iyo sagaal xildhibaan oo ah fifty plus one dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee laba boqol todobaatan iyo shanta marka xildhibaanada waxaan ku baraarujinaa inta hadda fadhida saacaddan la joogo way maasan yihiin xildhibaanada naga maqan ee kooram la-aanta maanta nagu dhacday oo imaan kari waaye wax kastaba ha dhacdo duruuf kasta ha jirto in maalintan maalinta xigta oo isniinta ah inay xildhibaanada dhan wada yimaadaan waxaa noo yaalla ajandayaal fara badan ay ugu horeeyaan mooshinno xildhibaan xildhibaanna ay soo gudbiyeen kow shuruuc la rabo in aan kalfadhigaan ansixino gaar ahaan eh, bishaan december intaysan dhammaanin oo ku xidhan arrimihii deen cafinta oo waddankeen uu ku jiray si waddanka horumar uu gaaro marka maanta waxaa noogu jira qaybin sharciyo iyo mooshin inaan ka doodno oo ah ku saabsanaa eh, qodobkii aad aragteen eh, xal la soo diray saas daraaddeed marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada intan naga maqan ay fahamsan yihiin in wakhtiga aan ilaalino Eh, sida sharcigu u qabo marka maanta kooramkii wada noo buuxsami waayey Eh, shirkeennu waa xiranaynaa laakiin maalinta isniinta ah iyadoo doodo adag ay jiraan haddana inaan maqnaanona aaday ay u xun tahay marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada ay soo dhaqsadaan maalinta isniinta ah beri waa maalin axada guddiyada shaqaynaya laakiin maalinta isniinta ah in uu noo buuxsamo kooramkeenna si aan shirarkeena usii wadano aada umahadsantihiin shirka maanta waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu olada ah laakiin sidaas ay tahay waa in eh, soomaalida waxay tiraa qof tuur litaba u saaxdo asagaa leh aa yaqaana marka waxaa lagaa rabaa inaad haddii adigoo ku xisaabtamaya inay kontaroolada jiraan ilaa laga gudbaaya muxuu ahay wakhtigan adag inaad shaqadaada aad u soo dheelmatid adigaa lagaa rabaa xildhibaan xildhibaano u soo degdega shaqadiinna iyo maanta tan dhacday oo kale ayay ma- dib u dhaceen haa waa jiraan xeer hoosaadka ayaa dhigaaya in xildhibaanku een, muxuu ahay u dhowro een, muxuu ahay kalfadhiga baarlamaanka iyo fadhiyada baarlamaanka inuu dhowro Een, waxaa jirta xataa een, een, muxuu ahay ciqaabaad oo oo ka dhalanaya haddii xildhibaanka imaan waayo ama ha noqoto mid gunno oo laga jara ha noqoto oo eh, gunno fadhiyeed laga jara ha noqoto ama ha noqoto ama ha noqoto arrimo kale ha noqoto Een, waa- waa waa dhacda waa la ciqaabaa xildhibaano la ciqaabi waa jiraan xildhibaan xeer hoosaadka la marsiiye waa jiraan laakiin hadda kal- baarlamaankan sidaas u furmay ma ayna dhicin guddiga xeer hoosaadkana waxaan leeyahay inaad aad- aad waafajisaan xeer hoosaadka wallaahi taas maalintii la akhriyaan sugaynaa labada mooshin waa jiraan haddii ay jiraanne xildhibaanaha keensada xildhibaanada keenay ayaan ka sugaynaa inay- inay akhriyaan ku hadlaayo codka shacabka ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan anigoo ku hadlaayo codka culimaawdiinka haweenka dhallinyarada waxaad ogtihiin maalmahan baraha bulshada arrin khatar ah ee diinteenna ku duulidda lagu soo duulay diinta islaamka wax laga argagaxo oo laga xumaado oo ee soomaaliyoo dhan maanta ay la yaaban taha waay baarlamaanka soomaaliyeed waxaan dareemaa in laga rajabeelay sababtoo ah waxaan ku dhaarannay kitaabkii ilaahay waxaan ku dhaarannay inaan diinteenna difaacno maanta baarlamaanka sababaha uu kooranka u soo buuxsami waayo sababtaas ma aha sababtoo ah ayadoo ay sha- shacabkeenna qeelinayaan ku qeelinayaan in ku xadgudub shareecada islaamka lagu soo xadgudbay inaan annaga uu markaasi dadkii ku soo xadgudbeenna haddana ayna shir hogaam ee na soo ayaga ay shir hoggaamiyaan waa waxa la diidanaa ee waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsannahay kitaabkaas ilaahay afarta kitaabka caddadiisa ayaan aaminsannahay ilaahaan aaminsannahay ilaahaa aan macnaha insha allah cid alle maanta ma taagno baarlamaankaa loo gafay iyo em, eh, xukuumaddaa loo gafay waxay taagan tahay ku duulitaanka ilaahayaa lagu soo duulay annagana dad muslimaan nahay waxaan u sheegaynaa shucuurta shacabka soomaaliyeed inay xildhibaano aanan marnaba raalli ka noqonaynin dalkeenna wax qaribaayo ama ku qaribaayo fuqsi bakhti iyo jinni inaysan marnaba dhicin baarlamaankoo dhanne way ka gelgishteen anigoo codkooda ku hadlaaya biidnillaahi kariim ma dhacayso mana dhici doonto inay mar kastaba shaksi ama laba shaksi ama saddex shaksi noola adeegsado ee nala soo hoosgeliyo wixii la rabo xildhibaanaan ahay waxaa waaye waxaan matalaa shacabka soomaaliyeed shucuurta shacabka soomaaliyeedna marnabo ma oggolaanay in dismoral laga dhigo baarlamaanka wuxuu u taagan yahay cid alle ciddii diinta kitaabkii allah ku xadgudubto inaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar culummadu waxaan u sheegaynaa marna ma oggolaanayno inaan dadka nuucaas ku dhaqmaayo aad ee na soo hor fadhiistaan ay shir guddoomiyaan habarteeday ka tahay xildhibaannada soomaaliyeed waxaan ka codsanaa waxaa ku dhaaratay dalka iyo dadka iyo diinta dalka iyo dadka iyo diintana cayaar ma aha xildhibaan cumar waxa shareecada ka hor imaanaya ee aad sheegaysa maxay tahay baraha bulshada maalmahan wixii la hadalhayay saxaafaddana way ka warqabtaa ilaa haddana way ku jiraan hadda waa ogtihiin waxaa la isbikiyaankan iyo waxaan la sheegaya iyo maqaaniidkan iyo ee, waddankaa lagu dhalina ajendaha baarlamaanka wixii ku qornaa kuma oo micnaha meel iga dhiga aniga waxaan daba taagannahay isbuucyadii hore wixii ay culummada soomaaliyeed shalaa ugu dambaysay masaajidyada soomaaliya oo dhan ayaa arrinkaas loogu hadlayay waxaan rabnaa guddoomiyaha baarlamaanka annaga weli kuma aanan qanacsanin hadalka jab- dibcan waxaa waaye diintana iyaanan loo arkin wax la siyaasadayn karo diinta waa diin diintii ilaahay waa og tihiin difaaceeda idinkaani laga rabaa laa ilaaha illaa maxamedan rasuulullah ku dhaarataan ilaahay difaaca war ilaahay aaminsanaada cidna ha ugu aabbeyeelina maalintaadi maalin laguguma diraa kulli nafsin daaqatalmowt laakiin haddaad dhahdaan diinta in lagu tunto aan haddana soo hor fadhiisanaynaa baarlamaanka hoolkaana ka khudbaynaynaa ma dhexayso ummadda soomaaliyeed waxaan leennahay sida aa ugu dhiijiseen aa annagana insha allah naga arki doontaan mar dhow inaanan oggolaanin waxaas iyo wax ka duwanba waxaan ku eedaynaynaa waa ogtiin waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mamana guddoomisiinayso mana dhecayso mana dhici doonto mooshinkeeda waa yaallaa waana arki doontaan baarlamaanka ahay soo xaadiray waxaana waajib ku ah xildhibaanka inuu wakhtiga ilaaliyo horta kow wakhtigiisa waa ogtihiin een, xeer hoosaadkeena wuxuu qabaa sagaalka subaxnimo in uu soo xaadiro xildhibaanka golaha Een, hadduuna soo xaadirin oo koramka buuxsami waayo waxaa waaye in hal saac lagu daro saa ogtihiin guddoomiye ku-xeenka wuu yimid markii labaatan afar xildhibaan ay maraysa afar saac wuxuu ku dareeyey wuxuu ku dareeyey hal saac wuxuu dhahay ilaa afar saac eh, ilaa shan saac aan sugno ilaa shan saac saad arkayseen amba aa wada xaadir wada eedeen een, een, warbaahinay sagaashan xildhibaan xataa way gaari weysay waa arrin runtii aad u xun shacabka soomaaliyeedna laga raaligelinayo Een, mana fiicno xildhibaanka wuxuu xildhibaan ku yahay horta kow inuu wakhtiga golaha shacabka ilaaliya kooramka maanta ma buuxsamin baarlamaankana sida ayuu ku xiray guddoomiyaha ku-xigeenka mana fiicno runtii een, in kooram la'aan maanta baarlamaanku xiray maxaa yeeley waxaan hor yaallay ajendayaal badan oo la rabay in laga doodo een, oo ay ka mid tahay dinacafintii iyo shuruucdii een, wa- wasiirada golaha wasiirada daraad ay soo baasgareeyeen dalkanna sidiisaba wuxuu u baahan yahay baarlamaanka inuu saddexda maalinoo isbuuca u shaqeeyo haddii laakiin ay xildhibaanadii ayna soo xaadiraynin eh, waxaa noo qoran xeer hoosaad xeer hoosaaskaasaana lagu dhaqi doonaa guddiina waxaa jira oo la dhahayo xasaanadii xildhibaanada iyo eh, xeer hoosaadka oo cabdisamed macalin maxamuud guddoomiye ka yahay asigaana laga rabaa inuu guddigiisii ka soo shaqaysiiyo baarlamaankana ke ma aaminsan inay cilo jirto aniga haddaan imid oo ka imid een, intaasoo jackpoint ka badanaa ka imid baarlamaanka een, wakhtiga ku qoran xeeroosaadka waa sagaalka hadday sagaalka tahay xildhibaan gurigiisa wuxuu ka soo bixi karaa hal saac maxaa yeele magaaladu waxaa ka jirto amni darro hadduu sida qaarkood ay sheegayaan laakiin waxaa aaminsanahay xildhibaanka meeshuu ka shaqeeya waa golaha shacabka meel kale kama shaqeeyo xildhibaanka marka waa inuu shaqadiisa ilaashadaa shaqadiisa u yimaadaa waxaa metelnaa shacabka soomaaliyeed kuma meteliba aniga guryana jiifan waa in wakhti u ilaashaa hal saac ka hor uu soo baxa u yimaadaa baaritaanada ay soo dhammaystaan ay soo xaadiraan ma jirtaa in baaritaanada ay ku daaheen oo lagu celinayo golaha imaan waayeen waa jiri kartaa waxaa laga yaabaa qofka xildhibaanka inuu baaritaan ku daaho laakiin ani cudurdaar uma arkaa ku dhahay waxaa u arkaa cudurdaar waxay tahay in xildhibaanka laba saac ka hor uu soo bixi kara hadduu eraboorka degan yahay hadduu degan yahay degmada cabdicasiis haddii degan yahay meelo kaleba xildhibaanka wuu soo dhaqsan karaa wakhtigana wuu ilaalin karaa mooshinka xildhibaanka xaq uu leh inuu keeno wax dastuuriyaa jiroo la diidi kara mooshinka baarlamaanka golaha shacabka xaqay u leh inay keenaan qofkay rabaan ha ka keenaan taas ayagay muhiim u tahay een, sharcina u tahay laakiin waxa laga hadlaa waxay tahay waxaa ceeb nagu ah haddaa xildhibaanada golaha shacabka nahay in maanta kooram la'aan oo u baaqda golahayna xildhibaanada wasiirada dee waa waa waa inay yimaadaan ku qasban yihiin haddii kale dib u egisaa lagu samaynaa wasiirnimadooda waa qasab waxyaabaha qaarkood fiiri golaha shacabka wuxuu leeyahay sharci xeeroosadaa leenahay wasiir haddaad tahay oo xildhibaan aad tahay waa inaad soo xadirta waa inaad timaada haddaa imaan weyso xilkaaga dee guddi guddiyaan leenahay dib u egisaa lagu samaynaa haddaa shaqo qaranka uga maqanta waa gooni haddii cudurdaar kale xanuun waa gooni haddii fasaxa qaadato waa gooni wixii cudurdaara oo guddoomiyaha baarlamaanka og yahay waa gooni laakiin waxaa ka laha xildhibaan dalka xaadir ku ah aana golaha shacabka soo xaadiraynin kutaabaha dee waa kitaab alleh kitaabka allo waaye laakiin sabab waa keen aniga sabab lama sheegin waa laysiiye waa qaatay waana sharaf ay ii tahay in kitaab maanta nin saaxiibkii oo xildhibaan isiiyo laakiin sababta reasonka iima sheegin iima- kitaabka uu qaybinaya waxaan dhahay kitaabka qur-aanka sii war rabaa laakiin dee sababta uu qaybinayo reason dee kitaabka reason gooni ma yeelan karo waa kitaab allah ee ilaahay subxaana wa tacaala waa kitaabkiisii halkaasuu ka gaarintaas baafin aabe ismaaciil cumar cabdulaahi waxa uu baafinayaa xuseen ismaaciil cumar iyo mowliid cabduqaadir cali astaamaha lagu garan karo xuseen waxaa ka mid ah ilkaha kore ayuu ka maqan yahay midabkiisu waa madow cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa funaanad boorboor leh surwaal la-aan ayuuna sidoo kale ahaa da-diisuna waa afar sano jir sidoo kale mowliid cabduqaadir cali midabkiisu waa maariin cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa funaanad guduud ah iyo sirwaal jeemis ah xuseen iyo mowliid waxay kasoo lumeen xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadda goday makane waxayna soo lumeen taariikhdu markii ahayd sagaalka bishan diseembar laba kun labayo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta labadan wiil ee maqan ee xuseen ismaaciil cumar iyo mowliid cabduqaadir cali amaba meel ku og waxaa si naxariisa loogu codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon lambarada eber lix hal lix afartan iyo kow siddeed iyo toban afartan iyo saddex oo laga helo aabbe ismaaciil cumar ama eber lix hal shan konton iyo shan toban iyo lix labaatan iyo lix oo isla laga helo isla ismaaciil cumar cabdulaahi ama redio dalsan innaga ayaa xiriirin doona insha allah mar kale baafin aabe ismaaciil cumar cabdulaahi waxa uu baafinayaa xuseen ismaaciil cumar iyo mowliid cabduqaadir cali astaamaha lagu garan karo xuseen waxaa ka mid ah ilkaha kore ayuu ka maqan yahay midabkiisu waa madow cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa funaanad boorboor leh surwaal la-aan ayuuna sidoo kale ahaa da-diisuna waa afar sano jir sidoo kale mowliid cabduqaadir cali midabkiisu waa maariin cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa funaanad guduud ah iyo sirwaal jeemis ah xuseen iyo mowliid waxay kasoo lumeen xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadda goday makane waxayna soo lumeen taariikhdu markii ahayd sagaalka bishan diseembar laba kun labayo labaatan haddaba cid allaale ciddii aragta labadan wiil ee maqan ee xuseen ismaaciil cumar iyo mowliid cabduqaadir cali amaba meel ku og waxaa si naxariisa loogu codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon lambarada eber lix hal lix afartan iyo kow siddeed iyo toban afartan iyo saddex oo laga helo aabbe ismaaciil cumar ama eber lix hal shan konton iyo shan toban iyo lix labaatan iyo lix oo isla laga helo isla ismaaciil cumar cabdulaahi ama redio dalsan innaga ayaa xiriirin doona insha allah mar kale baafin
barnaamijka horiga wararka afar iyo labaatanka saacada dexdalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybihiisii dhexan wareysa soo garan wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda insaanka wasaaraha uu ka qeybgalay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee xuquuq insaanka ayaa tilmaamay in shareecada islaamka iyo xeerarka dalka u yaala ay meel cad iskaga taageen ee xadgudubida ka dhanka ah dumarka iyo dadka u nugul isagoo markaasi ku baaqay in aan qiil loo raadin cid walba oo markaasi ku xadgudubta weli xuquuq insaanka wasaaraha ayaana maalinta xuquuq insaanka adduunka ayaa sanad kasta loo dabaaldega tobanka disembar taa oo ku aadan markii golaha loo dhan yahay qaramada midoobey uu ansixiyey baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii
intaas kadib xuquuqul insaan xuquuqda aadanaha waa kelimad eh, qofba si u jiito laakiin waa kelimad weyn xuquuqda insaanka ilaahay diimaha ayaduu u soo dejiyeyba ilaahay wuxuu u soo dejiyey bani aadamkan isagaa karaameeyey malaa'igtu wuxuu u dhahay waxaan samaynayaa khaliifa fi lard dhulkaanaan mid maamulo u samaynaya kaas yaree bani aadamkaa ee nafta yar ilaahay wuxuu u sahlay inuu kownkan asagu madax ka yahay oo maamulo markaasaa waxaa loo dhexdhigay wax kastuu u baahan yahay ama asagu ha garto ama yuusan garan wacallama aadama alasmaa'a kullaha culuumtii wataas nooc alla noocii habba intaad adigu iska dhigto eed ka barato aday kuu taallaa laakiin wax kastood u baahan tahay ilaahay wuu dhex dhigay adduunkan wuu la abuuray qofka wuxuu u abuuray wuxuu ku noolaan lahaa cuni lahaa wuxuu ku raaxaysan lahaa wuxuu wax iskaga celin lahaa wax kasta ilaahay baa dhex dhigay wuu u abuuray laakiin haddana waxaa la yidhi dee shaqeeyo huwa ansha'akum dhulkan buu ilaahay idinka abuuray wastacmarakum fiiha sideedaba marka diinta islaamka ilaahay subxaana wa tacaala ambiyo dhan nebi dhanoo waxaad arkaysaa loo abuuray loo soo diray inuu ummad xoreeyo xorriyad loo soo diray nebiyullaahi muuse maxaa loo soo diray inuu ummad xoreeyo la addoonsado war ummaddan sii daayoo xoreeya intaasaa loo soo diray wuxuu ka shaqaynayay muddo aad u dheer in dadkaa la xoreeyo oo deedna markii la kari waayey kuwii addoonsanayay la kari waayey ay kusoo gabagaboodeen baddaa lagu sii daayo oo lagu ciqaabo maxaa loo ciqaabay fircoon maxaa badda loogu sii daayey maxaa ciqaabta intaa leeg loo gaadhsiiyey waa bani aadamka ilaahay abuuray dhibkuu ku haya waa war dhibka kadaa markii laga waayena sidaasaa loo sameeyey waxaad fiirisaa xuquuqda intay la eg tahay waxa ka ratib maya uun fiiri maxaa ka ratib maaya waxaa ka ratib maaya qofkii qof dila waad aragteen waxaa ilaahay uu ka ratibay qadib allaahu calayhi baa ilaahay baa u carooday walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman soomahan ilaahay wuu lacnadayaa wuu carooday wuxuuna gelinayaa naar culus ayuu gelinaya naar aad u weyn ayuu gelinayaa waa qofkii qof dilaa qofkii nooleeya dhinaca kale waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican qofkii dee qof siday ku noolaan lahayd ka shaqeeya oon lagu dili lahayn oyna ku dhibaatoon lahayn wuxuu la mid yahay qof bani aadamkoo dhan nooleeyey ayuu la mid yahay dhibka ina haysta marka muxuu yahay laba wey mid waa mid cultureka la xidhiidha gabar baa la kufsanayaa waa la bahdilayaa meeshii la rabay in sharciga la qaadsiiyo odayaal baa isu imanaya maradaa la isku dadaa soomaalida dhaqanka liita ay leedahay ka mid tahay qofka dembi galay oo gabar kufsaday ayaa la qarinayaa oo bulshadii weliba waxaa laga yaabaa kuwii hore xataa dhaqankeenu saasu soo aha in loo guuriyaba kii kufsaday bay u guurinayaan marka waa dhaqankaas sax maaha culturekula xidhiidhaa cultureka inaan bedelno oo aan ogolaanno sideennaba dad waxaan nahay sharciga ka carane sharciga inaan ogolaanno xukunka sharciga inaan ogolaanno waa laga maarmaan qodobka kale ee muhiimka waxaa waye hadda waxaa wasiiraddu waxay noo sheegtay inay soo wado xeerar culimmada ay la jiraan culimmadu markay kurtumada ka soo googooyaan insha allah waa soo dhaafinaynaa baarlamaankeenna waa ansixin doonaa waxaan rajaynayaa inaan xuquuqul insaanka ilaalinno waa ma aha option ama doorasho ma ahe waa waajib sharciga ilaahay ina faray inaan xuquuqda insaanka ilaalin xuquuqul insaanka waxaa weeye qofka xorriyaddiisa la ilaaliyo caqligiisa iyo diintiisa iyo xoolihiisa iyo hantidiisa la ilaaliyo karaamadiisa la ilaaliyo siduu ilaahay u karaameeye loo karaameeyo loo naxariisto isku mid la yahay oon la kala sarrayn taasna waxay tahay waxyaabaha aan u taagannahay ay ka mid tahay haddii shalay guumaysi aan la dagaalanay oo xaawataakadii hadda la sheegay heesta lagu sheegay allah naxariista ay ku shahiiday iyo kuwo kaleba gabdhaheennu ay dahabka u gadeen ayo maxaanku dhahay garab istaageen dhagaxa tuurayeen maantana waxaa jira guumaysi kale oo laakiin midab kale leh oo halis ah oo inoo gabaday khawaarijtu way inoo soo dhunteen waa guumaysi laakiin waa guumaysi cumaamad inoo soo qaatay oo diin aayado inoo akhriyey oo been inoo sheegay oo deedna ina khayaanay oo intaan moodaynay culimo iyo wadaadde iyo diin iyo ina guumaysanaya waay sidaa darteed dalkeennu maanta wuxuu ku jiraa xorriyaddii labaad ee uu ka xoroobayay guumaysiga daboolan ee halista ah ee inoo soo gabaday oo ah kii khawaarijta kanaana ka khatarsanba marka waxaan u baahannahay dalkeennu in la xoreeyo u baahan yahay xorriyaddu markaasaan sheegnay waa qayb ugu muhiimsan oo ugu horeeya oo xuquuqda insaanka ka mid a in la ilaaliyo xorriyadda dagaalka ay dowladdeennu ku qaaday ee xukuumaddu ku qaaday khawaarijta waa dagaal lagu raadinayo xuquuqda aadanaha haddii ay diideen in dadkeennu noolaaday haddaad soo qaaddo ama muslim ha qoro ama gaal ha qoree xuquuqda insaanka qodobka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa qodobka xaqa nolosha cid rabta ha qorto qodobka ugu horeeya ee soo qaata waxaa waaye qodobka ah xaqa nolosha ayaa kow ka ah qodobkii koobaad ee xaqa nolosha ama inoo ogol yihiin sow kuwan boqolboqolka inoo dilaya ma sow kuwa yidhi ma noolaan kartaan way diideen inaan noolaanna wayna hor istaageen maba ogolaba inaan idin baabi'inno amaad khawaarij wada noqotaan waxa ka duwan labadaas dagaalka la qaaday ee lagu hayaay waa dagaal marka ujeedkiisu yahay badbaadada insaanka soomaaliga taasina waa xuquuqul insaanka soomaaliga la ilaalinayo marka dagaalkan ku jirnaay waa dagaal xuquuqul insaan waaye waxaa noo yaalaay way cadcad yihiin wakhtina ma haysanno ma rabno in wakhtiga nalooga qaado waxaan micno lahayn time ma haysanno dadkii waanu sheegay laakiin waxaan jeclaan lahaa annaga dowladda ana wakhti ma haysanne wakhtigiinana iska qaadin we don't have time waxaana hor yaallaa kow shabaab dalka inaan ka xorayno khawaarijta waa muhiimad culus waxaad ogtihiin in guulo la gaaray way naga go'an tahay dalka in laga xoreeyo waxaan rabnaa inaan taas u wada istaagno dhammaan salaamu calaykum halow kabtan salaabaani dheh nabada ay covid waa salaamatiina saxaabey waa hagaag waxaa la gaadhay wakhtigii aan farriimo dhowra akhriyi lahaa si ay dad badani uga faa'iidaystaan marka hore waar tilefoonkaygii mee mar kasta waan waayayaa waa kan waa raxma salaamu calaykum kabtan salaabaan ayay tidhi ninkaygu waa nin fiican keliya hal caado oo taxadar la'aanah ayuu leeyahay telefoonkiisa ayuu meel kasta kaga tegayaa hadday noqoto tiifiga dushiisa miiska jikada suuliga hadhowna wuu ilaabayaa ee maxaa sameeya waa hagaag raxmaay aniguba dhibtaasi oo kale waan leeyahay laakiin hal aragti aan ku siiyo marka uu saygaagu raadinayo telefoonkiisa u sheeg inuu maro nadiifa iyo jeermisdile sii qaato sidoo kale meel wal oo uu ka raadinayo ha masaxo si uu uga dilo jeermiska waxaa laga yaabaa inuusan helin telefoonkiisa laakiin wuxuu yarayn doonaa halista kororofayruska sababtoo ah nadiifinta si joogta ah meelaha la taabto ama wax la saarto sida miisaska dushooda gacanka albaabada iyo wixii lamida ayaa baabi jeermiska kororofayruska laga yaabo inuu ku soo dhuntay boorsooyinkeenna gacmaheenna ama xitaa telefoonnadeenna sidaa uu telefoonkaagu u limitaan batay haddii aad xal u heshay fadlan ii soo sheeg xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo byby covid sagaaliyo toban fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
caam ahaan bulshadaynay culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga ee alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uurku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii faafaahintas dher waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
madaxweynaha maamulka hirshabelle caayi cabdulaahi xuseen cabdiguudlaabi iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada muqoqori ee gobolka hiiraan madaxweynaha yufdigiisa oo socdaal dhulka ah ugu ambaxay degmada aadan iyo baal ayaa maray deegaanada mubaax iyo ceel qooxle oo kamid ah deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab waxaana boqolaal dadweyne ay kusoo dhaweeyeen baartamaha magaaladaasi muqori ee gobolkaasi hiiraan dhinaca kalena taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odwa yuusuf raage iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo aadan yabaal kula hadlay ciidamada ah iyo dadka deegaanka ayaa ka hadlay qabashadaasi oo shan iyo toban sana kadib gacanta al-shabaab laga saaray waxayna sheegeen inay guul ay tahay ay usoo hoytay qaranka soomaaliyeed gudahaamo dadka shacabka ku nool degmadaasi aadan yabaal iyo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan haddaba dhinacyada waa kuwan oo markaasi ka hadlay arrimaha aadan yabaal iyo qabashada sida ku timid iyo dadka ay ku dhiirgeliyeen in ay markaasi ciidamada ay garab istaagaan awalan marka ugu horaysa waxaa mahad iskale allah subxaana watacaala oo inoo suurtageliyey guud ahaanteen inaan maanta halkan isugu nimaado waxaa kaloo mahad iskale dhammaan in allaale iyo inta noo suurtagelisay inaan halkaan maanta isugu nimaado oo ay ugu horreeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenadiisa alifleyda iyo dablidiisa qiimaha badan ee halkaan inaan soo gaarno noo suurtagelisay waxaa sidaasoo kale ayadana aan u mahad celinayaa dadka soomaaliyeed ee u istaaga ayagana inay ciidamadooda qaranka iyo qarankooraba ay garab istaagaan oo runtii wixii laga raba kaliya ka gudbay oo go'aansaday inay ciidamadooda garab istaagaan qorigooda qaataan kana garab dagaalamaan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ayagana madaxda qaranka oo xaqiiqatanka in cadowgaa qawaarijta ah dhul baaxaddiisu aad u weyneeday oo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal uu ka socday in cadowga laga soo saaro ee hormuud noogu ahaa intaa kadib meeshaan hadda aan maanta ku sugannahay waa degmada aadyabaal degmadan aadyabaal waa degmo dabcan ku taalla cirifka waqooyi ee gobolka shabeellaha dhexe ee sidoo kalena ku taalla cirifka bari ee ugu dambeeya gobolka hiiraan sidoo kalena cirifka koofureed ee ku taalla gobolka galgaduud oo shan taraalkii isku xirkii gobolada hiiraan galguduud iyo shabeellaha dhexe ah ilaahay baa mahadda iskale inaan maanta halkaan soo gaarno wakhti kooban weliba oo laga soo saaray nimankii argagixisada ahay oo halkan ka talinayay muddada shan iyo tobanka sana heeday ee, ku banaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed ku banaystay naftooda iyo maalkooda ognahayna dhibaatooyinka aadka u guracan ee ay halkan ku haayeen runtii farxaddeena lama soo koobi karo kelimada aan afka ka dhahna kuma soo koobi karno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidamada oo sabab u ahaa guulahan la gaaray inay maanta ay halkan soo gaaraan geedkan aan soo hoos fadhiisanno waxaan idin leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin runtii taas waa tii aan u dhaarannay waa tii aan dariiska u gashannay waa wixii aan go'aansannay inaan dhididkeenna iyo dhiiggeenna u bixinno qarankeenna badbaadinno qarankeenna ilaalinno sharafta iyo karaamada muwaadiniinta soomaaliyeed ee nimanka argagixisada ah oo ay muddo dheer ay ragaadiyeen oo dhibaatada ay ku hayeen waxaad arkaysaan halkaan hadda waa degmo waa weliba degmo qadiimiya haddana waxaad aragteen nolosha ka jirta iyo nuuca ay u taal waxaan dhihi karnaa wax aan ku tilmaami karno waa ogeyn awalna waa ogeyna dhammaan deegaanada soomaaliyeedna caynkaas way deegaan deegaanka kale karoon uma jiro waxay go'doomiyeen ummaddii waxay baabi'iyeen noloshii dadka bini'aadmiyuhu ay lahaayeen waxay boobeen hantidii iyo xoolihii ay lahaayeen wax u dhiman oo ay ku samayn lahaayeen ma garanayo marka inaad ka dul qaadaan oo dadka soomaaliyeed deegaanadii aad soo marteen iyo deegaankan maanta aan joogna ay xur ka yihiin nimanka argagixisada ah, lagana yaabin dib inay ugu soo laabtaan aad iyo aad ayay farxad gaara inoogu tahay runtii tanu ma ahan dhammaadka hawsheennii waxaa noo haraya wax yar wax yar ayaa noo haray wax yarkaa hoo noo harana insha allahu tacaala galabta waxaan ku dardaarmaynaa oon ku ballamaynaa waxaas yarkaa inaan dhammaystirno hooyo iyo aabbe iyo wiil iyo gabarh soomaaliyeed aan ka soo dulqaadnay maanta waxay dareemayaan nafis ayay dareemayaan si xurriyada ay guryo hore ku joogaan si xurriyada ay ku nool yihiin ayagoon cid ka biqayn hooyo iyo iyo wiil iyo gabar soomaaliyeed ayay weli dul saaran yihiin aragtidii guraacneed iyo ficiladii guraacnay ayay weli la dul saaran yihiin naftoodii iyo maalkoodii ayay weli waxay ku hayaan caburin iyo boob dhiiggoodii ayay weli banaysanayaan sharafkoodii iyo karaamadoodii ayay weli ku xidgudbayaan wiilashaas soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed ee ay weli dul saaran yihiin inta ay dul saaran yihiin waxa waaye weli waxaan dareemaynaa xanuunkii aan dareemayna markaan soo bilaabayna ama xanuunkii markii horeba aan u go'aansannay inaan ku biirno ciidamada qaranka darees ka gashanno si aan u xurayno dalkeenna iyo dadkeenna waxaan rabaa marka saraakiisha iyo saraakiil xigeennada qiimaha badan ee halkan fadhisa iyo alifleyda iyo dableyda nagu hareeraysano saaxiibbadeenna ah oo halkaanna soo gaarsiiya haddayse ayaga ahaalayn aan kaana soo gaari lahayn hooyo soomaaliyeed weli inta ay ku jirto gacanta nimankaa hurda nooma taallo fadhina nooma yaallo meeshaan ilaahay idankiis kuma haka doonno horaan u socon doonnaa meelaha ay jiraan aan ka raadi doonnaa waa uga daba tegi doonnaa waxaanna xaqiijin doonnaa maalin nasashadu xalaal noo tahay inaan nasanno maalinta nasashadu xalaasha noo tahay waa maalinta aanan kaanan wax welwela ka qabin hooyo soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed iyo gabar iyo aabbe soomaaliyeed nimankaa argagixisada aho cariiri dambo iyo caburin dambo in aanay ku hayn aad iyo aad aad u mahadsan tihiin adduunka wax lagu nisbay kara nimankaan ma laha wax lagu nisbay kara nimankaan ma laha waxay sheeganayaan diinta islaamka laakiin dhinaca kale nasiib darro waa cadowga diinta islaamka waa cadow loo soo diray dabargoynta diinta islaamka deegaanadan aan soo marnay waxyaabaha caanka ay ku ahaayeen ee labadan gobol waxay ahayd diinta tuulooyinka iyo degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn iska daa duurka ayaa waxaa ku aal jiray dugsiyo quraan oo geedaha ka hoos oodan meeshaan ka soo bilowno ilaa meesha maanta aan marayno ilahan idinku dhaariyo dugsi quraan meel ku yaalla ma aragteen hal dugsi quraan oo meel ku yaalla indhihiinnu ma soo qabteen xaggay aadeen dadkan xataa bu- xataa kuma dhiga jirin buugaag iyo warqado xataa qur-aanka kumaysan dhiga jirin looxay ku dhiga jireen loox dad ahludiina oo ahlu kitaaba oo qur-aanku horta ou qasab u yahayay ahaayeen wakhtigaa igu yar waa soo koobaa waxaan rabnaa kuwaan haddaan- haddayna dilaanna ahlu jinnanna haddaan dilnana dee jinnada yaa lagu tega waddo kaloo noo furan uma jirto waxaan xusuustaa waagii aan meel dhexe soo wadnaa nin ninaa hadlay wucuurnimayow shabaab qof looga dacwoodo ma leh hal qofoo looga dacwoodo ma leh haddaad dishana qof kugu qabsanaysa ma leh marka hadduu ku dhibaateeyo qof looga dacwoodo hadduunaba lahayn haddaan dilnana aan nugula qabsanayn horta inaan dilno maxaa noo diidaay ma jirto waa intaas marka aad iyo aad u mahadsan tihiin sharaf iyo karaama leedihiin maanta waxaan soo booqnay degmada aadayaba oo xaqiiqdii degmo taariikhi ah ahayd laakiin eh, cadowgu ku habsaday in muddo ahna dhibaato badan lagu hayo En, tani waxay tusaale u tahay waxa ay shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada iyo shacabkoo wada jira awoodda ay leeyihiin ay u leeyihiin in ay maaragta iska qaadaan gumaysiga diineed iyo gumaysiga bani aadan labadaba nimankan khawaarijta ah ee lala diriraayo waa niman ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisina ka been sheegay xuquuqda qofka muslimka ahna mar walba ku tumanayay nimankaasi waa niman wax walbaoo diintu xarintay ka shaqaynayay hadday tahay hantida dadka iyo dhiigga dadka hadday tahay argagaxgelinta dadka iyo hadday tahay dhiig miirashada dadka intaba taasi marka waxay ku tusaysaa in waxa aan u dirirayno oo badbaadinta diinta ah badbaadinta dalka ah badbaadinta calanka ah ay tahay shay muqadasa qof walba oo soomaaliyeedu maanta cadowgan waxun maaragtaa ku dhufan karo inuu ku dhufto ayaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ee gobollada soomaaliyeed maaragta caawinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan leeyahay mahad haydinka gaarto waajibaad gaar ah oo idin saarnaa ma ah laakiin waa dareen wadaniyadeed iyo dareen muslimnimo ayaad u soo kacdeen waxaad u soo kacdeen in hantidiinna badbaadsataan waxaad u soo kacdeen in dalkiina iyo dadkiina aad badbaadsataan inta hartay waxaan aaminsanahay inaan wax weyn maaragta ka qaban karno inta yaroo hartayna inaan dhammaystiri karno ayaan aaminsanahay waxaan rabaa guud ahaan in shacabka soomaaliyeed la dardaarmo oo aan kula dardaarmo nimankan wakhti yaraa u haree aan iswada dhaafin nimankaan wakhti yaraa u haree aan iswada dhaafinno deegaanadan dadka ku noolna waxaan rabaa inaan ugu baaqo amnigooda inay sugtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waajibaadkiisa waa gutay inta harsan ayuu baacsan doonaa dadka deegaanka ayaa laga rabaa in amniga qaybta ugu muhiimsan ay ka qaataan hantidooda ay shabaab ka ceshtaan wiilashooda u yeertaan wiilasha la khalday oo soomaaliyeed oo weli argagixisada ku dhex nool oo khawaarijta ku dhex nool waxaan leenahay kasoo taga dadkiina iyo shacabkiina soomaaliyeed maaragtaa u adeega ciidamada ka mid noqda ganacsatada ka mid noqda xoololayda ka mid noqda wax walba oo dadka soomaaliyeed samaynaya ka mid noqda laakiin qoryaha argixisada ha ku hoos dhimanina aakhirana naar ha ku aadina adduunya cadaab adduunya ha ku mutaysanina salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay u soo aroora hee aadan yabaal argixisadii waa eerine aadaa u mahadsantihiin
qeybiga gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownaa saaxiib altaliska saldhigga booliiska ceelasha biyaha iyo deegaanka iyo maamulka deegaanka la foole ayaa soo bandhigay kooxo ciyaal weera oo markaas dhibaatooyin kala duwan ka geysanaya xaafadaha deegaankaasi ayadoona dhinaca kale ay xaqiijiyeen in dhinaca kale waxaa lagu eedeeyey burcadnimo oo markaasi waxaa la sheegay in la horgeyn doono sharciga warbixin arintaas ku saabsan walaahey faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoo haysa
لا laamiga dheer ee deegaanka la foole ayaan bartaka ka taaganahay waxaana gudoomiyaha deegaanka la foole ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xarunta deegaanka uu kusoo bandhigay koox dhallinyaro ah oo ay ku tilmaameen inay yihiin ciyaal weero iyo kuwo markaasi ka ganacsada ee waxyaabaha maanka dooriya dhibaato xoogan ayay ku hayeen ayuu yidhi gudoomiyaha deegaanka la foole shacabka kala duwan ee ku dhaqan halkan sidoo kale kormeer ayuu ku sameeyey laamiga dheer ee ceelasha biyaha isagoona markaasi shacabka ku ganacsada hareeraha laamiga xilli shir jaraa'id uu qabanayay u diray digniin ku aadaneed wixii wakhtigan ka dambeeya in wax ganacsi ah lagu samaysan karin hareerahaasi laamiga arrintaas ayuu ku tilmaamay inay tahay caqabad badan oo soo laalaabatay islamarkaana saamaynaysa xagga dhanka iyo amniga gudoomiyaha deegaanka la foole waxaa ku wehelinayay kormeerkan uu sameynaya ku-xigeenadiisa iyo taliyaha saldhigga ceelasha biyaha maada xasan bakow dhowr qodob ayuuna ka hadlay gudoomiyuhu inta shirka jaraa-idu ku guda jiray isagoona ah tilmaamay in caqabad weyn lagula kulmo xiliyada ay fasaxa yihiin ciidamada milatariga ah ee kasoo baxa dhanka awdhiigle bariire sabiib caanoole iyo janaale waa sida uu hadalka u dhigay kuwaasoo gudoomiyaha uu ku tilmaamay marka ay wadada isticmaalayaan in xabado ay ku furtaan halkaasina ay waxyeelo kasoo gaarto ayuu yiri shacabka isticmaala wadadaasi nuur ibrahim cismaan gudoomiyaha deegaanka la foole oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yiri in dhowaan sharciga ay horgeyn doonaan dhowr dhalinyaro oo ay kusoo qabteen xili ay faldambiyeedyo ka sameynayeen ayuu yiri dhinaca deegaanka la foole iyo ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ee muqdisho waxaa go'aansanay in la banneeyo wixii ka dambeeyo shirkeena jaraa'id maanta halkan markaan ku qabanayno suuqa qaadka oo kale waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhahdo shareeco sidaas si lamide miisaska waxaa jirto meelo loogu talagalay ayadana waxaan rabnaa sidaas si lamide inay tagaan bakaaratu dhabarkeeda dambe waddadu caqabad aad u fara badana ka jirto ciidamada amniga khaasatan milatariga markii ay fasaxa soo aadaan ama ay u socdaan shaqadooda awdheegle iyo maxaan ku yidhahdaa jannaale iyo dhulkaasoo dhan markay u socdaan caqabadda ugu weyn oo dhacdo shacabka ayay ku dhacdaa waddadu aad biisi u ah sidaa daraaddeed marka inta badan waxaa dhacdo inay shilal ka dhacaan ay dad ku dhintaan si aysan waxaas u dhicin laamaha amniga waxaan farayaa maanta laga bilaabo inay ka howlgalaan la banneeyo waddada agaaraheedoo dhan wax miis la yidhaahdo aan lagu arki karin miisaska dadka iibiyo wax kasta oo micnaha mataqaanaa ay ku saabsan arrimahaas waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhaahdo bakaaratuu sidaas si lamid waxaan rabnaa qaadka inay tagaan dadka laamiga eridiisa ku gada ayagana sidaas si lamid waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhaahdo shareeco awaamiirtaas waxaan filayaa inay dhaqan gasho runtii caqabada aad u fara badanaa ka jirtay sidaas si lamid gaadiidka ayagana waan u digaynaa bajaajta sidaas si lamid waa u digaynaa maxaa yeele dheh waddaday xiraan inta badan waxaan rabnaa waddada in la furo qof kasta oo ciidana oo maraya si nabadgelya inuu ku maro miisasku inay ka tagaan qaadka inay ka tagaan waxyaalahaasoo dhan waxaan rabnaa waddadan maanta wixii ka dambeeyo laamaha amniga waxaan farayaa inay banneeyaan oo waddadan shacabweynaha dadka ku nool waxay xaq u leeyihiin si nabad inay ku noolaadaan ayadoo aan dhibaato ku dhicin maamo laamiga dhinaciisa taaganoo miis ku haysato oo dhibaato ka soo gaarto ciidamadu amniga furaayo micnaha mataqaanaa waddadan caqabad inay ku noqoto innaba ma ogolin sidaasi lamid waxaan rabaa halkan fariin inaa ugu diro taliyaasha milatariga xukuma ciidanka jooga jannaale iyo maxaa la yihahdaa awdhegle inta badan fasaxa markay soo qaataan xabaday furaan waxaan rabnaa waxaan rabnaa shacabka dadka ku dhaqan waa shacab nacabadeed nabadeed deegaanka la foole ciidamada iyo saraakiishooda waxaan ka rabnaa xabaddu inay ka joojiyaan annagaa mas-uuliyaddaas ilaah na saaray waa ka shaqaynaynaa biidin illah waa la nadiifin doonaa maanta laga bilaabo ma dhacayso miis laamiga dhinaciisa yaallo gaari waddada xiray bajaaj waddada xirtay wixii maanta ka dambeeya ma dhici doona laakiin taliyaasha waxaa ka codsanaynaa milatariga qaybahooda kala duwan ciidanka jiro awdheegle ciidanka jooga maxaa la yihahdaa jannaale ciidanka jooga bariire oo faalleyda waxaan ka codsanaynaa inaysan xabad ku ridin shacabweynaha dhibaataynin annagaa u taagan taliyo cusubaa la keenay waxaan rajaynaynaa insha allahu shaqa wacanaa laga qabtay deegaanku hadda inta badan waa rajaynaynaa taliyuhu shaqadiisana inuu sii labalaabo sidaasi lamid waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro shacabweynaha ku dhaqan deegaanka la foole ciyaal weerada oo birihii ugu dambaysay waxaan ku yidhaahdaa fara kulul deegaanka ku haayey caqabada badan lagala kulmay dad badan ayaga dhexdooda is dhibaateeyey waxaan rabnaa maamada ama odayga dhalay canug ciyaal weere maanta laga bilaaba ninkii aan qabanno laamaha amniga ayaa ku wareejin doonaa si aidiyaa la gey doonaa maxkamadan micnaha mataqaan ku hubsan doonaa ninkii aan ku qabanno asagoo midi sito ama maxaan ku yidhahdaa bistoolada birihii ugu dambeysay kuwo tiro badan hadda saldhigga noo joogo oo ku jiro bistoolada caagay wataan midiyay wataan qof looga akhrisanaya ilahay hunta ma jirto ninkii aan qabanno si toos waxaan la tiigsan doonaa sharcigaan la tiigsan doonaa faadumo cabduqaadiraade ay tiviga dalsan deegaanka la foole
guud ahaan caa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aqaartan dhegeysta waanagintaa barnaamijkan keysintaa kulmi doona siyaasi nabadgelyo